ururada badan baa bidbinahaya carada oo rurtii la yaabnay iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan mustacmarad maaha waa state madax bannaan ma aha mid cusub oo hadda la dhisaayo aada iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay state cusub maaha galmudug shala bay leedahay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay madax bay leedahay caasimadeedii bay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anugu meelay ku taalmaanay aada iyo aad baan uga xunahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si bada dheer uga fiirsadaan una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darra ah haddii soomaalida waxaad ohan jirta haddii hasha weyn durduriso calanka maxaad moodaa haddii madaxdii qaranka oo federaalku ay sharciga ku tumanayaan aada iyo aad baan uga xumahay in maaragtay talo anagu seeyeeli doonnaa annago aan ka roonaano sharciga iyo nidaamka iyo ahlashinaa loo baahaya